habeen wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaasha radio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya naga dhegaysanaya kusoo dhawaada qodobada wararka caawa ee radio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya oo idin hayo wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada beedhawo ee xarunta gobolka baay si waa uu ugu guurgalo goobaha waa lagu qabanayo shirka madasha wadatashiga qaran ee dhowaan halkaasi lagu wado inuu ka furmo dowladda maraykanka ayaa sheegtay in maleeshiyaadka al-shabaab ay qarka u saaran yihiin burbur kadib markii ay la kulmeen dhabarjab weyn oo ku aadan weerarada dhinac cirka ah oo ay fulinayeen dowladda maraykanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya howlgal ay si wada jira u sameeyeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa waa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa laga sameeyey magaalada muqdisho kaasi oo tiro ka tirsan maleeshiyada kooxda ugus lagu soo qabtay waxaa maanta si rasmiya xarigga looga jiray xafiiska wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ee soona ee gobollada jubbooyinka kaa oo laga hirgeliyey magaalada kismaayo intaa waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka habeenimo ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka waxaa soo saaray anigoo maxamed cali cumar jubba idinla socodsiinaya maxamed cabdiwelaa farsameynaya u diyaar garooba qodobadii warkaan idiin soo duumura faahfaahsan insha allah waa habeen sabdiya sideed tobanka bisha lixaad sanada labada kun lix iyo tobanka wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si uu ugu kurgalo goobaha lagu qabanayo shirka madasha wadatashiga qaran ee dhowaan halkaasi lagu wado inuu ka furmo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka waxa uu kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka ee gobolka baay intaana soo galan stuudiyaha sideedaada radio muqdisho ayaan waxaan ka waraystay socdaalka guddoomiyaha baarlamaanka wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee gobolka baay siraaji sheekh isxaaq
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay maanta magaalada baydhabo saad la socotid waxaa soo gaaray guddoomiyaha baarlamanka federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh ismaan jawaare iyo wafdii hogaaminaya ay kamid ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowladda federaalka soomaaliya ujeedada magaalada baydhabo ay usoo gaareen wafdiga waxaa kamid ah inay heshiisiyaan laba beelood oo walaalaha oo dirir ku dhex martay magaalada baydhabo xarunta gobolka baay maalmo ka hor kuwaasoo runtii ku diriray dhul iyo waxyaabo lamid a marka dhimashana ka dhacday halkaasi gudoomiyaha baarlamanka runtii maanta waxa uu kormeeray dhismooyin aad u fara badan oo lagu soo kordhiyey aqalka madaxtooyada iyo howl weyn oo looga talagalay in shirka wadatashiga qaran lagu qabto magaalada baydhabo gudoomiyaha baarlamaanka tan iyo maanta waxa uu ku mashquulsanaa ama kulamo ula qaadanaya odayaasha dhaqanka labada beelood ee diriirta ku dhex martay duleedka magaalada baydhabo kulamadaasi ilaa iyo hadda wixii kasoo baxay lama sheegin gudoomiyaha baarlamaankan waxa uu sheegay ujeedkiisa usoo garay magaalada baydhabo inay kamid tahay ama hordhac wafdi ama wafuud aada u fara badan oo kusoo wajahan magaalada baydhabo ay tahay balse howlahan lagu heshiisiinaya labada beeloodna ay qeyb ka tahay safarkiisa ilaa meeqo maalmood ayuu joogaya ma idiin sheegay guddoomiyaha baarlamaanka
waxa uu sheegay in muddo laba maalin oo dib loo dhigay shirka wadatashiga qaran oo la doonaya in labaatanka bishan uu ka furmo magaalada baydhabo labiyo labaatanka laga dhigay waxaana uu sheegay in shirkaas inuu ka qeyb gali doono muddo adiga ilaa iyo lix maalmood oo uu ku sugnaan doono magaalada baydhabo isla markaana uu qeyb ka yahay wafuudda ka qeyb galaysa shirka wadatashiga qaran ee ka dhacayo magaalada baydhabo dowladda maraykanka ayaa sheegtay in maleeshiyaadka naflacaadiga ah ee al-shabaab inay qarka u saaran yihiin burbur kadib markii ay la kulmeen dhabarjab weyn oo ku aadan weerarada dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen dowladda maraykanka iyo weliba ciidanka xoogga dalka soomaaliya war ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay in kooxda shabaab ay markaan ku dhowdahay burbur kadib markii ay la kulmeen dhabarjab weyn oo ku aadan weerarada dhanka cirka ah oo ay fuliyeen dowladda maraykanka maraykanka waxa ay sheegeen weeraradii ugu dambeeyey ee dhanka cirka ah ee lagu beegsaday saraakiil muhiima oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab gaar ahaan laba sargaal oo shabaabka dhexdooda aad muhiim uga ahaa marka loo eego howlihii shabaabka ay u qaabilsanaayeen duqaymaha ayaa dhacay horaantii bishii mey iyadoo kii ugu dambeeyey uu dhacay saddex iyo tobankii bishii mey waxaana lagu beegsaday sagaal dagaalyahan oo ka tirsan maleeshiyada kooxda ugus saddex ka mid ahna waxaa la sheegay in lagu dilay duqayntaas dhammaan afarta weerar ee maraykanka ka geystay soomaaliya bishii mey waxay ka dhaceen meelo fog oo hoos yimaada deegaanada shabaabka ay maamulaan dhabarjabka weeraradaasi shabaabka ay kala kulmeen ayaa la sheegay in ay halis ugu jiraan burbur ku yimaado maadaama ay waayeen saraakiil waaweyn oo dhanka milatariga u qaabilsanaa warka ayaa lagu sheegay in xilli aan fogeyn ay kooxda maleeshiyaadka shabaab ay burburi doonaan marka la fiiriyo khasaaraha ka soo gaaray labadan hogaamiye ee muhiimka u ahaa maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab labada horjooge ee shabaabka laga dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray maxamed dulyadayn oo jubbooyinka lagu dilay iyo macalin daa'uud ninkii u qaabilsanaa dhanka tababarada kooxda ugus kaasi oo isagana duqayn dhanka cirka ah lagu dilay maxamed cali cumar jubba warbaahinta qaranka muqdisho howlgal ay si wada jir ah u sameeyeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa nabadilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa laga sameeyey magaalada muqdisho kaasi oo tiro ka tirsan maleeshiyada kooxda shabaab lagu soo qabtay waryaheenna cumar xasan cali ee faahfaahinta warkana eegaya
howlgalkan oo si wada jir ay u fulinayeen ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ciidanka booliska iyo asluubta soomaaliyeed iyo ciidanka booliska amisom ayay ka sameeyeen xaafadda suuqa xoolaha qaybta ka tirsan degmada yaakshiid ee gobolka banaadir waxayna ciidamadu guriguri u baarayeen guryaha ku yaala xaafaddaasi bartilmaameedka howlgalka ayaa ahaa in ciidamada ay gacanta ku soo dhigaan maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo ku dhuumaalaysanayay xaafadda suuqa xoolaha intii uu howlgalka socda ayaa ciidamadu waxa ay soo qaqabteen ilaa boqol qof oo looga shakisanaa inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab inkastoo markii baaritaan lagu sameeyey dadkaasi intooda badan la sii daayay marka laga reebo shan qof oo ciidanka ay aqoonsadeen inay ka tirsan yihiin argagixisada al-shabaab howlgalkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa kusimaha taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka sarreeye gaas cabdulaahi gaafo maxamuud oo ay wehelinayeen taliyaha nabadsugidda qaybta guud ee gobolka banaadir iyo saraakiil kale oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka hay-adaha amniga soomaaliya oo kaashanaya booliiska amisom ayaa kordhiyay howlgallada dhinaca amniga ay ka sameynayaan caasimadda muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan si ay uga hortagaan weerarada iyo dilalka maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab looga bartay in shacabka soomaaliyeed ay u geystaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan cumar xasan cali tv-ga qaranka soomaaliya muqdisho waxaa maanta si rasmiga xarigga looga jaray xafiiska wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ee soona ee gobollada jubbooyinka kaa oo laga hirgeliyey magaalada kismaayo wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warkan soo diray mas-uuliyiintana ka tirsan wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa maanta waxa ay xarigga ka jareen xafiiska cusub ee wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona xafiiskeeda laga hirgelinayo magaalada kismaayo wasiirka warfaafinta jubbaland oo markaasi ka mid ahaa mas-uuliyiintii xarig jarka sameynayay ayaa sheegay in guul weyn oo usoo hoyatay reer jubbaland ay tahay furitaanka xafiiska cusub ee wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona oo muddo ka badan soddon sano markii ugu horreysay laga furo kismaayo sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya waxaana isna dhankiisa uu tilmaamay inuu si weyn usoo dhoweynayo furitaanka xafiiskan cusub ee wakaaladda wararka soomaaliyeed laga hirgeliyey magaalada kismaayo agaasimaha wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala ayaa dhankiisa isaguna ku dhiirigeliyey dhammaan babahda saxaafadda magaalada kismaayo in ay ka wada qayb qaataan sidii loo midabada loogu taagi lahaa xafiiskan cusub ismar ahaantaana ay dhammaantood u adeegaan waxaana furitaanka xafiiskan uu ku soo deegmaya markii maalintii shalay ahayd ay soo gaareen magaalada kismaayo fuud ballaaran oo uu hogaaminayo agaasimaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdirasaaq yuusuf bahlaawi iyadoona tan iyo intii ay ku sugnaayeen magaalada kismaayo kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bahda saxaafadda iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta jubbaland inta badanna waxaa laga wada hadlayay sidii markaasi sare loo qaadi lahaa adeegyada kala duwan ee warbaahineed ee ka jira gobolka aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo faahfaahintii aadan kismaayo uu ka soo diray kismaayo ayaa u dambeysay warkii habeennimo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warkii habeennimo waa naga intaa caawa oo sabdiya taariikhduna ku beegneed sideed tobanka bisha lixaad sanadda labada kun lix iyo tobanka anigoo maxamed jubba warka idiin akhrinayay maxamed cabduulin oo farsameynaya cidduu warka sheega dabcan waxay dib kaaga heli kartaa fadhigana internetka aanu ku leenahay ee radio muqdisho dot net dhegaysiga warkana waad ku mahadsantihiin